بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan shala soo qaadanay almafcuulu bihi mafcuulu bihiga waxaan soo marnay inuu yahay waa soo khulaasaynayna huwa alismu almansuub aladii yaqacu calayhi alficlu aan isla soconno tacriifkaasaa shiiqu noo sheegay raxmatullahi caleyh haddii lagu yidhaha mafcuulu bihi tacriifi midka shiiqaa sheegaysaa waa isim mansuuba oo ficilku ku dhacayo wuxuu sheegay bacda dalika mafcuulu bihi inuu laba u qaybsamo daahir iyo mudmar daahirka ma sii kala qaadino wuxuu yidhi waa soo hormaray tusaalooyinu hore kugu soo mariyey mudmarkiina wuxuu yidhi laba u qaybsamaa mutasil iyo munfasil mutasilka waxaa la yidhi waa waxaan hadalna lagu bilaaban bacda ilaana aan dhicin ilaa ilaa gadaasheeda mooyaane khata waa bacda ilaana ma dhaco hadalna laguma bilowdo ilaa ka lama yidhaahdo luqada carabiga laakiin ilaa huwa waa la yidhahdaa soo maa ilaa huwa waa damiir munfasila ilaa gadaasheeda waa dhacaya hadduu munfasil yahay laakiin markuu mutasil yahay ilaa gadaasheeda ma dhici karo hadalna asiga laguma bilaabo karo oo darabaka kaafkeeda ma soo hormari kartaa ka daraba ma noqona ka daraba carabi jira ma aha laakiin waxaad dhihi kartaa anta darabta anta waa soo hormari kartaa maxaa yeele waa munfasil idan mutasil hadalna laguma bilowdo ilaa gadaasheedana ma dhaco munfasilka waa cagsiga hadalkana waa lagu bilowdaa ilaa gadaasheedana waa dhacaa mutasilka wuxuu sheegay inuu labaiyo toban yahay munfasilkana wuxuu sheegay inuu labaiyo toban yahay labaiyo tobanka mutasilka ah labada ugu horeysa waa lilmutakalim shanta ku xigtana waa lilmukhaatab shanta ku xigtana waa lilghaa'ib sidaas maxaa ku dhan labaiyo toban laba mutakalima iska leh shan waxaa iska leh mid mukhaataba oo lala hadlaayo shanna waxaa iska leh haa'iba iska leh mukhaatabku wuxuu noqon karaa hal qof wuxuu noqon karaa labo wuxuu noqon karaa jamaaca min annisaa wuxuu noqon karaa jamaaca min arijaal intaba waa soo maray tusaalooyinka ku jiraan mukhaatabiin shantaasay leeyihiin haa'ibiinta ayaguna shanay leeyihiin waa shanta dambe labaiyo tobankaas waayo damiirka mutasilka damiirka munfasilkaana waa laba iyo toban asiguna waa sidoo kale laba waxaa iska leh mutakalim shan waxaa iska leh mukhaatab shanna waxaa iska leh haa'ib asigana laba iyo tobankaasu ka kooban yahay darsigii shalay aan qaadanay dhammaantiis waa intaas markii lasoo koobo waxaan kala soo marnay markuu ka hadlaayey addamaa'ir almunfasila addamaa'ir almunfasila oo mansuubaadka ah ama mafcuulka noqonaya wuxuu yidhi iyaaya iyo iyaanaya wixii lamida waay waxaan soo marnay inuu damiirku yahay kelimadda ah iyaa keligeed inuu damiirku yahay wixii kale ka soo hara calaamaday waxay u yihiin waxa markaa lala hadlaayo ama laga warramaayo mar wuxuu calaamad u noqonayaa waxa la xidhiidha hal raga hal qof oo ragoo lala hadlaayo wuxuu calaamad u noqonayaa labo wuxuu calaamad u noqonayaa jamaaca min arijaal jamaaca min annisaa wixii la xidhiiro dhan waa xuruuf waa waa xuruuf loo keenay inay tusiyaan nooca lala khitaabayo waxa uu yahay laakiin damiirku waa iyaa keliya dhammaantood walidaalika damaa'irta icraabtooda kuma kala duwana dhammaan iyaa waad icraabaysaa damiir ahaan u icraabaysaa dhammaanna maxaa leedaa waa mabniyun cala sukuun dhammaan waa mabniyun cala sukuun waxayna dhacayaan fii maxali nasbin waa mafcuulun bihi khulaasadii marka darsiga shala aan qaadanay sidaasuu ah waana sahlana waa fududaa qaala raximahullah baabu lmasdari wuxuu baabu yahay masdarka almasdaru masdarka huwa alismu lmansuubu waa ism mansuuba alladii isimkaasuu yejiu imaanaya haalian xaaluu yahay mid saddexaad fii tasriifi lficli ficilka rogroga ficilka dhexdii waxaan galnay shan iyo tobankii mansuubaadka ahaa midkiisii labaadaan galnay almansuubaad markuu yidhi shiiqu waa khamsata cashara wuxuu noogu bilaabay almafcuulu bihi waa ka soo qaadanay midka labaad waa almasdar masdar tirada waa ku jira soomaan shan iyo tobanka ahaa masdarka waa maxa maxaa masdar leeraa waa kuu tacriifiyo wuxuu yidhi huwa alismu almansuubu waa isim mansuuba intaasi muxuu la wadaagaa almafcuulu bihigii buu la wadaagaa alladii isimkaasoo yajii'u imaanaya haalian xaaluu yahay mid saddexaad fii tasriifi alficli ficilka tasriifkiisa tasriifka waa rogrogidda ficilka ficilka rogrogidiisa saddexaad midka dhacaya saddexaad imaanaya ayaa la yidhaha masdar ficilka markaad rogrogayso ood laba sheegto kan saddexaad waa masdar maalan daraba haddaad rogrogi maagto asaa kuu sheegay wuxuu ku yidhi naxwu daraba yadribu darban aawa masdarka darban haalidkaas darbana waay kharaja yakhruju khuruujan khuruujan waa masdarkii qatala yaqtulu qatlan qatlan waayo masdarkii markaad ficilka rogrogto kan saddexaad ee haalidka dhacaaya ayaa masdar la yidhahdaa bog inaan intaa fahmno waa muhiim oo ficilka rogrogiddiisuu haalidka yahay dahaba yadhabu maxaa le dahaaban dahaaban waayo masdarka dahabana ma aha yadhabuna ma aha dahaba waa maadigii yadhabuna waa max waa mudaarici dahaabana masdarkiia calima yaclamu cilman cilman waa masdar calima wuu ogaanayaa calima wuu ogaaday yaclamu wuu ogaanayaa cilman ogaansho cilman waa masdarka ogaansho waa masdarka kaasaa la yidhahdo waa isim mansuuba wuxuuna dhacayaa markii ficilka la rogrogo haaliu dhacaya kan saddexaaduu noqonaya waa alladii midka yeji-u imaanaya haalian xaaluyaa midka saddexaad mid saddexaadu xaaluyaa markii la leeyahay macneed laba hore usoo dhacday kan saddexaad asiguu noqonaya waa midka noqonaya kan saddexaad fii tasriifi lficli ficilka rogrogidiisa haalidka noqonaya kaasaa waxaa la yihahdaa masdar naxwu daraba wuu garaacay yadribu wuu garaacayaa darban garaacid waxaa la mida wakallama allaahu muusaa takliiman kallama wuu la hadlay yukallimu wuu la hadlayaa takliiman la hadlid takliiman waa masdarkii wakallama allaahu muusaa allah subxaana wa tacaala muuse ayuu la hadlay takliiman la hadlid ayaad leedahay takliiman waa masdar waa mansuub cala almasdariya masdarnimuu ku nasbisan yahay masdarkan yaa nasbinaya waxaa nasbinaya ficilkuu kasoo gadgadoomay ficilkiisiyaa nasbinaya masdarkan waxa nasbinaya waa ficilkii uu ka yimid markaad tidhahdo daraba darban wuxuu garaacay darban garaacay darbanta ayaa nasbiyey darabaa nasbinaysa wa kallama allaahu muusaa takliiman takliiman yaa nasbiyey kallama ayaa nasbisa ficilkaasaa nasbinaya laakiin waxa leeda waa mansuub cala almasdariya wuxuu ku nasbisan yahay masdarnimo inuu masdar yahu ku nasbisay masdarku waa mansuub wa huwa masdarkuna qismaani waa laba qaybood buu yidhi masdarku laba qaybood ayuu u qaybsamaa lafdiyun wa macnawiyun masdar lafdiya iyo mid macnawiya maxaa laga wadaa lafdiya macnawi asaa kuusii fasiraya wuxuu ku yidhi fain waafaqa hadduu waafaqo lafduhu lafduhu masdarka lafdigiisa lafduhu ha-da masdarkay u noqone fain waafaqa hadduu waafaqo lafduhu ay lafdulmasdar masdarka lafdigiisa hadduu waafaqo lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa hadduu waafaqo fa huwa lafdiyun masdarkaasi lafdiya laydhaha warkaas si fiican ha loogu fiirsado lafdiga masdarka lafdigiisa hadduu waafaqo midka ficilka masdarkaas lafdiya laydhaha lafdigiisa hadduu waafaqo maxaa laga wadaa isku xuruuf hadday noqdaan daraba soo daad iyo ra iyo ba ma ahan haddii masdarkana sidaasoo kale u noqdo masdarkaas lafdi baa la yidhahdaa tusaalaha shiikhu noo sheegay daraba yadribu masdarka muxuu noqday darban darban iyo daraba isku lafdi ma yihiin mase oo kala duwan yihiin idan masdarkan lafdiya laydhaha masdarka noocaana lafdi baa la yidhaahdaa wa kallama allaahu muusaa takliiman takliiman iyo kallama waa isku alfaad wa mid walba kaaf iyo laam iyo miimaa ku jira idan masdarkan waxaa leenaha waa lafdi fa in waafaqa lafduhu lafdiga masdarka hadduu waafaqo lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa hadduu waafaqo fa huwa lafdiyun lafdi ayaa la yidhahdaa masdarkaas naxwu qataltuhu qatlan qataltuhu waan dilay qatlan dil qataltuhu qatlan qatlan iyo qataltu soo isku soo isku xuruuf maaha waa isku alfaad masdarkaani maxaan leenahay waa masdarun lafdiyun masdarkan waxaa leenahay waa masdar lafdiya maxaa yeele asaga iyo ficilkiisa ayaa isku alfaada waa isku xuruuf wa in waafaqa hadduu waafaqo macnaa ficlihi waxa wax waafaqayaa waaye masdarkii waaye wain waafaqa ay wain waafaqa almasdaru masdarka hadduu waafaqo macnaa ficlihi ficilkiisa macnihiisa hadduu waafaqo oo isku macno noqdaan asiga iyo ficilkiisa duuna lafdihi lafdigiisa ka sokow isku alfaad ma aha macnaha isku mid ah lafdiguna waa kala duwan yahay masdarka iyo ficilkiisu alfaadda isku waafaqi maayaan macnahay isku waafaqayaan fa huwa macnawiyun kaasina macnahu waaye buui tusaalow kuu keeno wuxuu ku yidhi naxwu jalastu qucuudan wa qumtu wuquufan jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhi qacada iyo jalasa isku macno soo maaha waa fadhiistay waa labadaba haddaan soomaaliya maagna hadda waxaan leenaha waa fadhiistay qacada waa fadhiistay jalasa waa fadhiistay haddii marka qacada masdarkeedii aan jalasa siino masdarkaasi wuxuu noqonayaa masdar macnawi noqonayaa oo waxaan leedahay jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhi qucuudan iyo jalastu isku lafdi miya isku alfaad miya isku alfaad maaha laakiin macnaha ma ku kala duwan yihiin macnaha waa isku waafaqsan yihiin masdarkaani macnawiyaa la yidhaha waxaa macnawi loo leeyahay asiga iyo ficilkiisu macnay isku waafaqsan yihiin lafdi iskuma waafaqsanaan asiga ficilkiisu macnay isku waafaqsan yihiin laakiin lafdi iskuma waafaqsanaan waxaa kaloo dhigi kartaa qacadtu juluusan oo ficilkia qacadtu ka dhige juluusanna masdarkiia soo qaadeen waa isdhaafsi soo maaha qacadtu waan fadhiistay juluusan fadhi juluusan waa masdar laakiin masdarkan macnawi miya mase waa lafdi waa macnawi maxaa yeele asiga iyo ficilkiisu isku alfaad ma aha laakiin waa isku macne wa qumtu wuquufan qaama iyo waqafa laba ficiloo isku macnaa waa qaama waa istaagay waqafa waa istaagay labadaba istaag waa markaasaa waxaa leedaha qumtu waan istaagay wuquufan istaagid wuquuf iyo qumtu isku xuruuf miya maya oo kala duwan yihiin qumtu waxay ka kooban tahay qaaf iyo miim ayay ka kooban tahay ta'na waa la xidhiirta oo faacilkeedii ah laakiin ta'daasi waa ka waa ka bannaanka ficilka ta'dii ficilku isku mid miya mase waa kala duwan yihiin ficilku ficilku waa ficil ta'daasuna waa isim faacila waxaa la sheegaya marka waa ficilka xuruuftu ka kooban yahay oo qaafkii miimka ah wuquufanna ayadana maxaa ku jira maxay ka kooban tahay waaw iyo qaaf iyo fa'wa soo maaha iyo waaw la socda idan isku alfaad ma aha laakiin waa isku macne qumtu waan istaaga wuquufan istaagiyadaa leedahay wamaa ashbaha daalika iyo wixii arrinkaa shabaha weeye sida ahantuhu ixtiqaaran waan ihaanaystay ixtiqaaran ihaanaysay ixtiqaarku waa ihaana ahantuna waa ihaana ixtiqaarku waa xaqirid xaqiradii ihaana soo isku mid ma waa un dullayn qofkii la dullaynaayo waay markaasaa tidhi ahantuhu ixtiqaaran ahantuhu ixtiqaaran ixtiqaaran waa masdar laakiin masdar macnawiya waay masdarkan yaa hadda nasbinaaya ahantu baa nasbinaysa ficilkiisu waa ahantu laakiin isku lafdi ma ahee waa isku macne macnahay ku wada socdaan marka sheikhu raxmatullahi caleyh wuxuu yidhaahday masdarku waa laba qaybood masdar lafdi ah iyo masdar macnawiya masdarka lafdiga waa maxay waa noo sharaxo waa noo sheegay wuxuu yidhi masdarka lafdiga ah waa midka asiga iyo ficilkiisu ay iswaafaqsan yihiin alfaadooda ay isku lafdi yihiin midka asiga iyo ficilkiisu ay isku lafdi yihiin waa lafdi midka asiga iyo ficilkiisu ay isku macno yihiin laakiin aysan isku lafdi ahayn waa macnawi khulaasadii waa intaas lafdi iyo macnawi intaasaa udhexaysa haddii lagu yihahdo masdarka lafdiga waa maxay sidau sheikhu sheegaad u sheegaysaa waxaa leedaha waa midka ficilkiisu ay isku waafaqaan lafdiga waa lafdi macnawi waa maxay waa midka ficilkiisu ay macnaha isku waafaqaan laakiin aysan lafdiga isku waafaqin khulaasada marka baabkan waa baab sahlan oo kooban almasdar waa isim mansuuba alladii yajiiu haalian fi tasriif اlficli waana midka imaanaya haalian fi tasriif اlficli tasriif waxaa loola jeedaa rogrogidda ficilka ficilka waa la rogrogayaa afcaashuna inta badan tasaariif iyo rogrogiday leeyihiin mar maadiyaa laga dhigayaa mar mudaarica ku imaanayaa mar masdaraa lagu keenayaa mar isim faacil wax la yihahdaa lagu keenaya waa isrogrogaa isrogrogaasi markii la wado laba markii la sheego kan saddexaadka midka dhacaya masder la yidhaha halkaas ka fiiri markii la rogrogaayo laba markii la sheego aalidka waa masder ism faacil iyo ism mafcuul iyo waxaas waxaa la sheegaa kadib markii la sheego masderka oo ficil walbuu rabo qofku inuu rogrogo wuxuu leeyahay daraba yadribu darban masdarkiu aalid keenaa qatala yaqtulu wuxuu leeyahay qatlan kharaja yakhruju khuruujan dahaba yadhabu dahaaban aaliu dhacay sooma jedi tusaalooyinkaasoo dhan markan aalidka dhacaya masder leedaa masderka xukunkiisa waa maxay waa mansuub ile mansuubaadkan ku jirnaa yaa nasbinaaya waxaa nasbinayo ficilkiisa ficilkaasi ha noqdo mid ay lafdiga isku waafaqsan yihiin ama ha ahaado mid ay macnaha isku waafaqsan yihiin mar walba ficilkiisaa nasbinaya ficilka uu masderka u yahay ayaa mar walba nasbinaya wacdan calaynaa qur-aanka meeli badan ay ku jirtaa soo maahan wacdan taasi markii la fasiraayo ay wacada wacdanaa lasoo qadaraa maxaa wacada loo soo qadarayaa waxaa la rabaa masdarkan mansuubka ah in la muujiyo in ficilkii nasbiyo uu meesha ka maqan yahay uu masdar u yahay ficilk ficil maqan inuu masdar u yahay markaasi mufasiriinta waxay soo qadaraan ay wacada allaahu wacdan ilaahay wuxuu ballan qaaday wacdan ballan qaad wacdantaasi marka maxay tahay waa masdar wacada yacidu aalidka maxaa imaanaya wacdan wacdankaas waa midka masdarkawa masdarka noocaasa ee fii tasriifi lficli aalidka ka dhacaya kaasaa waxa la yidhaha masdar meeqa u qaybsamaa laba nooc waayu ku yidhi midna waa lafdi midna waa macnawi lafdiga waa midka asiga ficilkiisu lafdiga isku waafaqaan macnawiga waa midka asiga iyo ficilkiisu macnaha isku waafaqaan laakiin lafdiga aysan isku waafaqin inta waa la fahmaan u malaynaa wallahu aclam